dhagaxdhiga dhismaha garoonka ah kubadda cagta cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug wasiir udulaha wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha degmada gaalkacyo iyo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ugu horeyna gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa ka hadlaya dhagaxdhiga dhismaha garoonkan waxayna hoosta ka xariiqeen baahi weyn in gaalkacyo u qabto dhismaha garoonkan mudanayaali marwooyin maanta waxaa halkaa u joognaa dhagaxdhigga garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo marar badan oo hore baa waxaa ogtihiin dhagaxdhig dhacay maanta dhagaxdhiggu ma aha kuwii hore waa shaqa bilowga daafurkii shaqada weye kambanigina waa ujeeddaan waa taagan yahay kambanigaasaa ku guulaysta galoobal shaqadii maanta waa la qabanaya ma aha sidii hore marar badan baa halkan inta dhagax la issaaro dad kala duwan yimaadeen baa laga tego shaqadu istaagta reer gaalkacyo iyo reer mudug waxaan rabaa inaan u sheegno falilah alxamdu maanta shaqada waa noo soconaysaa aad baan wasaaradda dhalinyarada isboortiga ugu mahad celinaya boqolkiiba boqol mudane wasiir adiga iyo agaasimahagaadatay gacan ka geysatay arrintaas ayada ah oo bilowgeeda uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore dowladda norway switzerland dowladda federaalka dowladda galmudug in allaale intay gacan ka geysatay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin khaasatan madaxweynaha galmudug runtii oo mar kasta ee ku taamahayay inuu maanta uu gaaro ee guushaan dhallinyarada ee reer gaalkacayo ama reer mudug uu farxaddan maantay uu hoggaan ugu ahda aad iyo aad buu u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar oo dhankiisa ka hadlay dhismaha garoonkan ayaa sheegay in muddo soo socday qorshaha dhismaha garoonkan haatana ay bilaabatay dhismihiisu muddo koobanna lagu soo gabagabayn doono waa maalin farxad gaara gobolka mudug iyo bulshada degmada reer gaalkacyo u ah farxaddaas oo ah in garoonkan muddo dheer u dhowaad toddoba sano daadihintiisa iyo dariimkiisa iyo qorshihiisa uu soo socday maantana ilaahay suuro geliyey ilaahayna intaan soo xaadirtay ku sharfay dhammaystirkiisa intii soo bilowdana waxaan leenahay mahdi ha ka gaadho sidoo kale maalin si gaar ah kun suntan xukuumadda galmudug uu hoggaamiyo mudane madaxweyne axmed cabdikaariye qorqoor oo runtii juhdi dheer u soo geliyey dhismaha mashaariicda galmudug garoonka cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo ayaan horey u lahayn roogga cagaaran ee macmalka ah iyadoona lagu wada haatan dhismihiisa markii la soo gebangabeeyo inuu ka mudnoodo garoomada uga cadirsan deegaanada galmudug